bulshada ayaa maamulka deegaanka saddex higlo ee gobolka mudug ayaa codsaday in laga qayb qaato dhammaystirka dhismaha masjid jaamaca ee deegaankaasi dhismaha masjidka ayaa maraya heerarkii ugu dambeeyey waxaana si isku tashiya ku dhisaya shacabka deegaanka oo gacan ka helaya ummadda muslimiinta ah qaar ka mida guddiga iyo culimada deegaanka ayaa ka waramaya baahayaha ugu daran ee masjidka waxaa noo haray wax yaroo israacin raba intifaaciisii unba naga xiran mooye masaajidkii mucdamkiisii waa la dhisay laakiin intifaaciisii wuxuu ku xiran yahay in gunkii la dhigo mutreelkii iyo meeshii lagu tukan lahaa gunkii la dhigo musulihii loo hagaajiyo wixii kaloo naashnaashoo u baahan yahay lagu daro intifaaciisii halkaasuu ku xiran yahay intifaacii baa naga dhiman marka intii awal wax la bahdayna ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay waxooda allah u jijibaaro mudaacaf mudaacaf allah uga dhigo haddeerna wuxuu u baahan yahay intifaaciisii in la taam yeelo oo la furo keliya oo aan ku adkaynahayaa muslimiinta horta intii hore oo ka qayb qaadatay waxaan leeyahay ilaahay ajar weyn ha ka siiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa dembigooda iyo dembiga waalidkood iyo dembiga maaragtay waalidkooda iyo walaalahooda ilaahay inuu ku dhaafo adduunya aakhiraba ay ku liibaanaan insha allah inta dhimanna waxaan leenahay hadda waa gebagebo gebagabadaas waxaan leenahay khayr baad ka helaysaane nala fura nala dhammaystira waa masaajidkii dhismihiisii intii boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa noo dhammaaday waxaa naga dhiman waxyaabo kooban oo aan rabno maanta inaan maaragtay u bandhigno dadka oo khayrka jecel oo ama deegaanka ka soo jeeda ama aan ka soo jeedino islaamka ah waxyaabahaas oo ka kooban dhowr waxyaabood masaajidka gundhigiisii mutuleelkii iyo maaragtay shamitadiisii oo lagu qiimeeyey lacag shan kuna gacanta marka lagu daro inuu ku kacayo waa naga dhiman tahay waxaa inaga dhiman masquulaha laba qaybood masaajidka ugu talagalnay qayb oo dumarka iyo qayb ragga haddaba dadku maaragtay uu masaajidka aan laga maarmi karin labada qaybood looga maarmi karin qaybtii ragga waa noo dhammaystiran tahay matuleelka waa saarnay biyihii waa la geliyey waa noo dhisan tahay waxay noo dhiman qaybtii dumarka aan waxba laga qaban ayadana waxay ku kacaysaa lacag ilaa afar kun ilaa afar kun shan boqol waa masquulihii iyo dayd loo xiraayo iyo meel maaragtay oo masaajidka service ku xiran oo dhinaca dumarka la rabaa in irid gaara loo yaalo waxaa isna lacag shan kun ilaa afarka udhexaysa ku kacaysaa waxaa jira korontadii masaajidka korontadii fiilooyinkii masaajidka waa la dhigay waa yaaliin keliya waxaa dhiman qalabkii korontada marwaxadihii iyo laambadihii sistamkii sameecadihii la xiriir qalab ahaa oo koronta ku shaqaynaysay fiilooyinka masaajidka ku jira wax kale waa dhiman yihiin qiimo rasmiga aan ku qiimayn ma jiro laakiin waa ogaan doona insha allah laakiin qaybtaas way dhiman tahay fiilooyin masaajidka waa dhignay wax koronta oo qalabkii koronto la hayaana ma jirto waa microfonkii sameecadihii laambadihii iyo marwaxadihii iyo wixii la xiriira waxaa kale oo dhiman masaajidka wuxuu yeelan doonaa bannaanka ku yeelan doonaa meelo barxada oo dayd aan ahayn laakiin si lagu wareejinayo oo meelaha loo soo maraayo oo ilaa laamiga aadaysa oo si lagu wareejinayo iyo mutuleel jajaba si masaajidka socodkiisuna u fiicnaado maarata biyahana looga fogeeyo si kastaba masjidkan ayaa marka la dhammaystira waxa uu noqon doonaa mid aada loogu ballaariyo fidinta diinta islaamka